Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ku qabatay kulan wadatashiga dadweynaha oo looga hadlayay siyaasadda ka hortagga leexsashada gargaarka bini'aadantinimo. Kulanka waxaa ka soo qayb galay isla markaana daahfuray madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere waxaana uu heliyey xubno ka mid ah golaha wasiirada, mudanayaal ka tirsan Golaha Wakiilada Jubbaland, Gudoomiyaha Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Jubbaland, Gudoomiyaha Degmada Kismaayo, madax ka socotay hay'adaha kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horeyn, waxaa kulanka ka hadlay Gudoomiyaha Degmada Kismaayo Cumar Cabdulaahi Maxamed Farweyne iyo Gudoomiyaha Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Jubbaland, iyagoo sheegay in loo baahan yahay siyaasad cad oo looga shaqeynayo markaasi leexsashada gargaarka bini'aadantinimo sidii looga hortagi lahaa.
waxaa farxad weyn noo ah shirkaan maanta muhiim noo ah inaan ka soo qayb galno oo laga hadlayo deeqaha loogu talagalay danta dayarka ah ee soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland ama dowladda ha ka timaado jubbaland ama hay-adaha caalamiga ha ka timaadee runtii waa farxad weyn oo dadka oo dhan dano ah waxa loo socdaay waa in dadka wixii loogu talagalay gaaraan maanta marka haddii siyaasaddii loo dejinayo oo sharcigii tuugga qaban lahaa la qorayo waa soo dhaweynayo hay-adaha samafalka iyaga laftigooda waa dhiban yihiin culeys badan baa saaran yani meelo badan baa dhuunta la hayaa laftigooda oo ma sheegan karaan culeysku lagu hayo laftigooda waxaan kula talinayaa sidaa labada hay-adood dhibka gaaray ay noogu soo bandhigeen inay usoo bandhigaan ayaan rajaynayaa marka dagaalku wuu ballaaran yahay annaga kolleen horaan u galnayo haddana ka waaban mayno guddoomiyihii la tuumo oo farta lagu mudo inuuna joogaynin dhankiisa cabdiraxmaan maxamed maxamuud wasiirka wasaaradda gargaarka jubbaland ayaa kulanka ka hadlay ujeeddada fadhigan isugu nimid ama consultationka loo sameynaya waxa weeye intaa ay walaalladu sheegeen in siyaasaddii lagula xisaabtami lahaa ama lagu waxa ilaalini lahaa deeqaha la siiyo dadka reer jubbaland noocay noqotaba siyaasaddii lagu maareyni lahaa lagu dabageli lahaa lagula xisaabtami lahaa ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdulqaadir xaaji maxamuud lugadheere ayaa tilmaamay mudnaanta jubbaland ay siinayso isla xisaabtanka iyo sidoo kale dabagalka deeqaha kala duwan ee loogu talagalay dadka danyarta ah deeqaha waxaa loogu talagalay dadka soomaaliyeed inay gaartana mas-uuliyiin baa loo sameeyey ilaa ka mas-uul laakiin mas-uuliyiin baa loo suubiye waxaa lagula xisaabtamayaa mas-uuliyiinta oo aniga gowaan ka ah ilahna waan kula xisaabtamaya shacabkana waan kula xisaabtamaya ragga aqoon-yahanada oo loo xulay hay-adahaas oo nidiin furay inaad ka doodaan siyaasadda loogu talagalay ilaalinta gargaarka bini-aadinimo waa idiin furan tahay ka dooda